Shirkadda Wadlaha ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo waliba loonku hadalaya horumarinta walbarashada walibana ku qeybgalaya wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare walibana warbixin la xiriirta walbarashada lakudhugunsidaya agaasinka walbarashada gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmooyinka iyadona doodera lagu weeldadiyo horumarinta goobo walbarashada ee dugsiyada afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere oo kulanka markii uu saa dhamaaday la hadalay warbaahinta iyo weliba uusa sheegay in laisla qaadaysada da-yartaha koraayana lunku faa-iideeyin lahay walbarashada beesalaanta ee ku jarta dalka maadaama wasaaradda iyo horeeye aan qaadatiyo ku macalimiina oo haddana iyo qorsheeya ay tahay in la qaadado macalimiin cusuba islamarkaana lagu horumariya goobo walbarashada ee gobolka banaadira gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa gudoomiyey shirka degmooyinka gobolka banaadir oo daba socday halka dowladda hoose ee xamar ay ku yeesheen maamulka gobolka banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hidahii tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba xubno ka socday hormuudka ee ururada haweenka ee u ololeynaya ololaha hooyo u hiila qaranka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu warbixin ka dhagaystay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir taasi oo ku aadan howlaha horumarinta waxbarashada gobolka banaadir halkay marayso isigoo sidoo kale agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo halkaasi kusoo bandhigay qorshayaasha horumarinta waxbarashada gobolka banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hidahii tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si diiran usoo dhoweeyey qorshooyinka lagu horumarinayo waxbarashada gobolka banaadir ee maamulka gobolka banaadir gacanta ku hayso asigoona sidoo kale ugu baaqay in bulshada ku dhaqan gobolka banaadir loogu faa'iideeyo waxbarashada lacag la-aanta ee ka jirta degmooyinka gobolka banaadir dugsiyada ku yaala islamarkaana wasaaradda ay hore u qaadatay kun macalin oo loogu talagalay inay waxbaraan ardayda soomaaliyeed si lacag la-aan ay ku baraan wasaaraddana ay gacan weyn ka geysanayso gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu warbixin ka dhagaystay halka uu marayo ololaha ee hooyo u hiila qaranka haweenka soomaaliyeed ee shirka goobjooga ka ahaa wuxuuna farayay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir in lasii dardargeliyo qorshaha lagu taageerayo ciidanka qaranka soomaaliyeed maadaama horeyba maamulka gobolka banaadir ay gacan lexaad le ugu geysteen sidii ciidamada loo gaarsiin lahaa sahayda qalalan gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu soo dhoweeyey shirka intuu socday duqa magaalada bolnas ee ka socday dalka sweden iyadoona duqa bolnas mudane cabdulaahi cadaani uu halkaasi ka boogaadiyey horumarada ka jira caasimadda muqdisho iyo howlaha adeegyada ay bulshada u hayaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir shirka ayaa sidoo kale waxaa loogu hadlay sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee bulshada loo haayo gobolka banaadir iyadoona mcjada ka dhisan ee degmooyinka gobolka banaadir oo ay haddaba ka faa'iidaystaan hooyooyinkii dhallaanka soomaaliyeed lasii horumarin doono islamarkaana adeegyo kale oo caafimaad ah loo sii geyn doono ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa faray dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasinka waxbarashada iyo agaasinka ee caafimaadkaba in la dardargeliyo adeegyada loo hayo bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyo sidii gacan loogu geysan lahaa hooyo u hiila qaranka ee lagu taageerayo